إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa weerar ku qaaday kolonyo u la socday taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka dowladda burundi ayaa sheegtay inay kasii mid ahaan doonin duulaanka shisheeye soomaaliya yusisom wasiirka gaashaandhigga itoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda adis ababa ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay tallaabadii ay itoobiya u ogolaadeen inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed ciise faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa shalay kamiin u dhigay ciidamada dowladda federaalk oo ku socdaalayay agagaarka tuulada kaytooy oo hoos tagta degmada janaale inta la xaqiijiyey kamiinkaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ahaa sarkaal taliye horin ah oo lagu magacaabi jiray xuuriya halka weerarkaasi ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale dhanka shabeellaha hoose guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay laba qarax la beegsaday ciidamo burundeys ah oo ku lugeynayay deegaanka buurine ee shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo burundeys ah maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa weerar ku qaaday kolonyo uu la socday taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay maleeshiyaadka macawiisleyda ku qaadeen kolonyo uu la socday cabdulaahi maxamed cali oo loo yaqaano sambaloolshe kaas oo ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalka weerarka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana dagaal muddo qaatay ku dhex maray maleeshiyaadka macawiisleyda iyo ciidamo ilaala u ah sambaloolshe iska horimaadkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad isbaaro u tiilay halkaasi ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay sambaloolshe ilaa haddana lama oga khasaaraha soo gaaray labada dhinac ugu dambayn maleeshiyaadka weerarka geystay ayaa lagala wareegay gacan ku-haynta deegaanka ay ku sugnaayeen walow goor dambe ay dib ugu soo laabteen fariisinkooda ma ahan markii ugu horraysay oo uu iska horimaad dhex maro ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaad macawiisley ah haddaba goobaha ay ka arrimiyaan dowladda islamarkaana ay ku sugan yihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa waxaa ka jira isbaarooyin lagu dhibaateeyo ummadda muslimka ah taa beddelkeeda mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan ay weeraro lama filaan ah ku qaadeen maleeshiyaad iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwa oo isbaarooyin u yaalay meelo badan oo ka mid a gobollada dalka halkaasoo ay ku dileen islamarkaana ka qaateen qoryo iyo agab kale oo ciidan dowladda burundi ayaa sheegtay inay kasii mid ahaan doonin duulaanka shisheeyaha soomaaliya ee yusisom faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah mubaarag cumar iyadoo duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya loo bedelay magaciyo shaarka ayaa ilaa iyo hadda waxaa taagan khilaaf adag oo u dhexeeya dhinacyada qaybta kaha duulaanka iyo dowladaha reer galbeedka ee maalgeliya dowladda burundi oo sanadihii lasoo dhaafay qayb ka ahayd ciidamada shisheeyaha ee dhibaatada kawadii soomaaliya ayaa sheegtay inay go'aansatay inay isaga harto duulaanka magac loo bedelay ee yusom sababo ay ku sheegtay inaysan ku qanacsanayn tirada ciidamada ee loo qoondeeyey inay burundi ku yeelato duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda burundi ee dalka etoobiya xukuumadda bujumbur ayaa ku qanacsanayn ciidanka loogu ogolaaday inay qayb kaga ahaato duulaanka soomaaliya oo dhan kun askari halka iyadoo doonaysay inay ciidamadeeda jooga soomaaliya ay tir ahaan noqdaan ugu yaraan laba kun oo askari maadaama ilaa iyo hadda aanay isku afgaran burundi iyo dowladda federaalka tirada ciidamada waxay xukuumadda bujumbura madaxda ugu sarraysay ee qaramada midoobay ku wargelisay in ciidankeeda aanay ka sii ahan doonin duulaanka soomaaliya soomaaliyana ay kala bixi doonto ciidankeeda sidaa muuqata waxay dowladda federaalka doonaysaa in etoobiya oo horey loo sheegay inaanay sii joogi doonin ciidankeeda dalka soomaaliya ay qayb ka ahaato duulaanka shisheeyaha uu ka wada soomaaliya tirada askarta la ogeliya ay tahay mid aad u kooban maadaama aan loo helin taageero maaliyadeed iyo mushaar joogto ah wasiirka gaashandhigga itoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda adis ababa ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda xabshida itoobiya kaas oo kulamalo yeelanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalka kana wada hadlaya sidii ciidamada itoobiya qayb uga sii noqon lahaayeen duulaanka shisheeyaha ee dalka soomaaliya wafdiga ka socda dowladda itoobiya ee soo gaaray magaalada muqdisho waxaa ku jira wasiiro iyo taliyaal ciidan xubnaha qaybta ka ahna waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee itoobiya wasiiradda gaashaandhigga aaisha maxamed saraakiil ka tirsan sirdoonka itoobiya iyo taliyaha ciidanka birhaanu julla mas-uuliyiinta itoobiyaanka ah ayaa kulamo la yeelanaya madaxda dowladda federaalka iyagoo ka dhaadhicinaya in ciidankooda ay kasii mid ahaadaan duulaanka loogu magacdaray ee yusom war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa lagu sheegay inay iyaga iyo dowladda federaalka ay isku raaceen inay iska kaashadaan duulaanka ayusom oo ah shaarbedel lagu sameeyey ciidamadii shisheeye ee atmis cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka go-aankii ay horay ugu diideen in ciidamada itoobiya ay kasii mid ahaadaan duulaanka soomaaliya ciidamada itoobiya ayaa la sheegay in laba kun ilaa saddex kun oo askari ay ugu sii mid ahaan doonaan duulaanka soomaaliya iyadoo ay dabcan u dheer tahay ciidanka kumanaanka ah ee xilligay doonaan soo gala wakhtigay doonaanna ka baxa dhegaystayaal halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay tallaabadii ay itoobiya u ogolaadeen inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya isagoo u waramayay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa shaaca ka qaaday oo guul ku tilmaamay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda xabashida itoobiya u ogolaadeen qaybo badan oo ka mid ah badda soomaaliya wuxuu sheegay in soomaalidu ahaayeen dadka kulleetiga lagu dhegay shaatigana lala qabsaday sidaasoo ay tahayna dulqaad muujiyeen sidaasina lagu xalliyey khilaafka kala dhexeeyay itoobiya wuxuu liiday dadka ku doodayey inay marnaba habbooneen in itoobiya lala fadhiisto inta ay ka noqonayso heshiiskii xaaraanta ah ay la gashay maamulka la baxay somalilan runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliyaan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysa etoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey waxaa lagu xalliyey maaragtay xigmadda soomaalida waayo dadka shaatigooda lagu qabsaday oo halkaa kalarkaa lagu dhegay cunaha la qabtay annaga ahayn soomaali ba ahayd dadka dhulkoodii lagu qabsada baddoodii lagu qabsaday annaga ahayn xikmad baa looga gudbay taasi waxay ka markhaati kacaysaa majuratiga nin baa wuxuu yidhi ama dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiistay waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray waay war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa hadalkan ka soo baxay fiqi ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan shir saddex geesood ah oo ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga kaasoo ay ku kulmeen dowladda federaalka iyo xabashida ayna garwadeen ka ahayd dowladda turkiga warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta